iyadoo shalay magaalada muqdisho ay soo gaartay wakiilka guddoomiyaha midowda afrika ee haweenka amniga iyo xasilinta ayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya maxamed sheekh xasan xaamud waxa uu sheegay in midowda afrika uu soomaaliya ka taageerayo tayeenta iyo tababarinta ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya wasiirka gaashaandhig ayaa sidoo kale sheegay in midowda afrika uu awood siinayo ciidamada dowladda si dowladda soomaaliya ay ugu maarmi lahayd joogitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom iyo sida ay soomaaliya tahay soomaaliya sida aad taqaanaan waa ururada yani dadkii horay u aas-aasay lexdameeyadii ururka midowda africa waaye saas darteed runtii waxaan isla soo qaadnay oo kale sidii loo sii kordhin lahaa in la xoojiyo nabadda soomaaliya hadda ka soo coratay oo ah in ciidamada soomaaliyeed awood badan la siiyo si ay ugu suurto gasho mustaqbalka dhow in ay beddelaan amisom markii dalka laga xoreeyo cadowga intiis badan dalka soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo ka socda wadamada deriska laha soomaaliya kuwaasoo dowladda soomaaliya ka taageero dagaalka ay kula jirto al-shabaab